gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho xasan maxamed xuseen mungaab ayaa si rasmi uga daafuray magaalada muqdisho imtixaanka shahaadiga ah ee fasalka sideedaad ee dugsiga dhexe imtixaankan ayaa sanadkan waxaa u fadhiistay gobolka banaadir koob iyo afartan kun lix boqol soddon iyo sagaal kuwaasi ku kala gelaya boqol sideed xarumood oo ku yaala gobolka banaadir sida uu sheegay agaasinka waxbarashada gobolka banaadir maxamed yuusuf waxaa maanta si rasmi noo bilowday imtixaanka shahaadiga fasalka sideedaad kaasoo maanta oo bisha sagaal ay tahay bilaabanaya dhammaanayana bisha labiyo tobanka bisha khamiista soo socota labiyo tobanka bisha waxaa tirada ay ka qaybgelaysa ardayda nooga qaybgelaysa waxay leeyihiin afartan iyo kow kun lix boqol soddon iyo sagaal waxaa lab ah labayo labaatan kun toddoba boqol iyo toddobaatan iyo sideed waxaa dhadig ah siddeed iyo toban kun siddeed boqol iyo lixdan waxaa kaloo raacsan tiro baayaha gaarka ah oo soddon iyo laba ah waxaa ilaahay mahaddiisa inaa maaragtay dhammaan degmooyinka gobolka banaadir intooda badan imtixaan ka dhici doono waxaa kaloo mahada in dhammaan ciidanka ciidanka booliiska ciidanka amnigu ay sugayaan maaragtay amniga iyo maaragtay iyo iyo iyo iyo sidii uu ugu dhammaan lahaa si nabad in ugu dhammaan lahaa imtixaanku ugu dambeyntii gudoomiyaha gobolka banaadir xasan maxamed xuseen mungaab oo ka hadlay furitaanka imtixaanka ayaa sheegay inuu u rajaynayo dhammaan ardayda u fadhiista imtixaanka guul isagoona intaasi ku daray inay dhisayaan iskuulle cusub si ay kor ugu qaadaan waxbarashada gobolka banaadir runtii maanta aad iyo aad baan ugu faraxsanahay sharaf weyn ayayna ii tahay in aan ka soo qayb galo munaasabadan qiimaha iyo qaayaha badan oo aan ku daafurayo imtixaanka shahaadiga ah ee fasallada dugsiga dhexe gobolka banaadir waxaan u rajaynayaa ardayda ka qayb qaadanaysa oo tiradooda ay gaarayaan afartan iyo kow kun lix boqol soddon iyo sagaal arday waxaan u rajaynayaa guul oo u horseeta mustaqbal ifaya sidoo kale waxaan rabaa inaan hambalyo iyo bogaadin u jeediyo waalidiinta ardaydaas oo runtii dadaal dheer ku bixiyey inay ardaydooda iyo ubadkooda ay soo gaaraan halka ay maanta taagan yihiin waxaan ugu baaqayaa inay dadaalka halkaasi ka sii wadaan ayaguna siday ardayda u dhammaystirtaan yacni halgankooda yacni waxbarasho waxaan rabaa inaan yacni halkan ka caddeeyo in maamulka gobolka banaadir oo aan aniga hormuud ku ahay xilligan oo aad iyo aad u fahamsan yahay qiimaha ay leedahay waxbarashada ubadka soomaaliyeed gaar ahaan kuwa ku dhaqan muqdisho sidaas daraaddeerna maamulka gobolka banaadir hore wuxuu u hergeliyey konton iskuul oo lacag la'aan ah oo laga hergeliyey oo ka furan oo shaqaysa dhammaan labaatanka degmo ee gobolka banaadir muddada aan xilka xafiiska joogo waxaan ballan qaadayaa in aan arrintaasi sare u qaado oo aan iskuul intaas ka badanna aan yacni dhisno kuwa cusub kuwa burbursanna aan dayactirno insha allahu tacaala sidaas daraaddeed waxaan baaq u dirayaa dadka ku sugan xarumaha waxbarashada ee ku yaalla maamulkan gobolka banaadir waayo waxaan doonaynaa inaan xarumahaasi dayactirno oon howlgelinno inay u diyaargaroobaan inay si wanaagsanoo sharaf leh ay ku banneeyaan haddii ilaa yidhaahdo annagana waa kala qayb qaadan doonnaa إن شاء الله تعالى